bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fi الrahni rahantii ayuu baab yahay axkaamteeda ayb rahantii axkaamteedii ayuu baab yahay rahantuna waa wasiiqa qofka deyn ama wax gadanaayo oo deyn wax ku gadanaayo ama qofka qof wax ka qaadanaayo ama salam ahaan ugu dhiibaayo wax uu markaas sii fiirsado oo uu ka dhigto wasiiqo oo kale xoolihiisa in loo keenaayo iyo in kale uu ku sii fiirsado ayaa rahan la yidhaahdaa sideedana marka raahin iyo murtahin iyo marhuun iyo marhuunu bihi ayay ka kooban tahay raahinku waa midka rahanta dhigo oo deynta qaadanaayo murtahinkuna waa midka agtiisa la dhigaayo oo waxaan ku kalsoonayn soo sii fiirsada isii midka dhahaayo waaye marhuunna waa shayga la dhigaayo rahanta loo dhigo marhuunu bihigana waa shayga rahanta sababtiisa loo qaadanayo deynta ayaa ah marka axaadiidta raahin iyo murtahin ayaa ku soo noqnoqon doono macnaheeda sidaasaad u qaadanaysaa qaala alimaamu abu daawuuda raximahu اllahu tacaala xadaanaa hanaadun can ibni اlmubaarak can zakariya can الshacabiy can abi hurayrata can اnnabiyi sala اllahu calayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi labanu darri candhada ama neefka irmaan caanihiisa yuxlabu waa la maalaa binafaqatihi baa lagu maalaa nafaqadiisa idaa kaana haddii uu yahay neefku marhuunan mid la rahan dhigay waadahru gaadiidkana yurkabu waa la fuulaa binafaqatihi nafaqadiisaa lagu fuulaayoo lagu koraa idaa kaana haddii uu yahay gaadiidku marhuunan mid la rahan dhigay wa calalladii midka yarkabu fuulayana wayaxlubu maalanayoo lisaayana annafaqata annafaqatu nafaqaa dushiisa ah annafaqatu nafaqa ayaa marka kaana korkiisa ah ayb xadiidkan marka wuxuu ka hadlayaa intifaacu lmarhuun shaygii la rahan dhigay in lagu intifaacsado daahirka xadiidkanna waxaa weeyaan cidda intifaacaa helayso ma uunan sheegin xadiidkan bal waxa uu yidhi labanu darri yuxlabu candhada caanaheeda waa la maalaa yaa maalaya raahinka mase murtahinku midna ma sheegin oo xadiidkan marka ijmaal baa ku jiro ayb imaam axmed iyo bacdi ahlilcilmi waxay u qaateen oo yidhaahdeen waxa maalaayo oo la sheegayo waxaa weeyaan murtahinka oo ninka rahanta agtiisa la dhigay oo deynta laga qabo ayaa neefkii xoolaha haddii rahan loogu dhiibo xoolihii neefkiina uu irmaan yahay waxaa u bannaan inuu maasho isaguna uu nafaqeeyo xoolihii ilaa nafaqola'aan waa dhimanayaan xoolaha nafaqou siinayaa beddelkeedana waxaa weeyaan uu u qaadanayaa khalladaas iyo waxaabuu ka maalanayaa ayb culammada qaarkood ama yacnii in badanoo ahlucilmiga ka mid oo shaafici iyo kayrkiina waxay ku xambaareen xadiidkan raahinka ninka neefkiisii xoolaha ah irmaanaa hadduu rahan u soo dhigo lagama celin karo ma maalan kartid ma la dhihi karo waa milkigiisii iyo xoolihiisii marka waa nafaqaysanayaa caanahana waa ka qaadanayaa ninka neefka awal asal ahaan iska lahaaba xadiidka daahirkiisa marka saasay culammada u kala xadiidkan marka fahamkiisa ama macnihiisu saasay culammada u kala qaateen imaam axmed iyo a'immada qaarkood waxay yidhaahdeen waa murtahinka xadiidkanna wuxuu deliil u yahay murtahinku inuu rahanta isticmaali karo nafaqana laga rabo isaga kaiir min alculamaana waxay yidhaahdeen waa raahinka qofka xoolahan iska leh ama gaadiidka iska leh yaa isticmaali karaa loo jeeda ama almurtahin wax uu isticmaali kara male ammaano oo kale waxa agtiisu ay u oolayaan xadiidkanna waa mujmal oo hadda raahin iyo murtahin midna ma sheegin laakiin markii macaanidiisa loo fiirsado unbaa waxaa ka soo bixi karo in murtahinka loo jeedo awsaaci iyo abuu thawr iyo leyt ibnu sacad ayagu waxay dhaheen xadiidka waxaa lagu xambaarayaa ninka raahinkaa hadduu diido xoolihii inuu nafaqeeyo xoolihii ha dhintaan ma la dhahayo marka murtahinkii baa laleeyahay nafaqay adna maalo iyagu marka abu hawr iyo saasay dhaheen iyo awsaaci iyo leyth ibnu sacad oo xadiidkan waxaa lagu xambaarayaa haddii murtahinka loo jeedo waa marka raahinku uu diido inuu nafaqeeyo xoolihii nacam shayguna wax nafle uu yahayo haddaan la nafaqaynin ou dhimanayo marka ninkii raanta agtiisa taallay baa nafaqaysanayo wuxuu isaguna ka qaadanayaa manfacada ayuu marka oofsanaya u qaadanaya qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala qaala abu daawuud wahuwa cindana صaxiixun qaala xadaثna زuhayr bnu xarbi وcuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaثna jariiru can cumaarata bni اlqacqaac can abi zurcata bni camr bni jariir ana cumara bna اlkhaaab qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalيh ali waslm ina min cibaadi illaahi ilaahay addoomihiisa waxaa ka mida la unaasan dad maa hum biambiyaa'a ambiya ma aan ahayn walaa shuhadaa'a aan ahayn shuhado yaqbituhum alambiyaa'u ambiyada ayaa majeersado washuhadaa'u shuhadada ayaa majeersanaya yowma alqiyaamati sababtuna waa maxay limakaanihim makaanadooda min allahi alla xaggiisa ay kaga sugan yihiin qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayu tukhbirunaa man hum ma noo sheegaysa ayay yihiin qaala waxa uu yidhi hum qowmun waa dad taxaabbuu isjeclaystay isjeclaaday biruuxi illaahi ay billaah ilaahay dartii isu jeclaaday calaa hayri arxaamin rixmyaal la'aan oo baynahum dhexdooda ahaatay walaa amwaalin walaa hayri amwaalin maal la'aan yatacaadawnahaa ay isa siinayaan fawallaahi baan ku dhaartay inna wujuuhahum wejiyaalkooda la nuurun nuur ayaa ah wa innahum iyagu la calaa nuurin bay ku sugan yihiin laa yakhaafuuna ma baqayaan idaa khaafa annaas dadka hadday cabsanayaan walaa yaxzanuun ma tiiraanyoonayaan idaa xasina annaas dadka markay murgaan wa qara'a haadihi alaaya alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aayaddaabaa markaa uu akhriyey xadiidkan marka inqiaac baa sanadkiisa ku jiro abu zurcata bni camr bni jariir cumar bnu khadaab ma soo gaarin saa darteed bayhaqi shucabulimaan wuxuu ku yidhi abu zurca can cumar mursalan ayb mizina tahdiibulkamaalka sidaasoo kale sheegay ibnu kaiirna tafsiirka ayuu ku tilmaamay saas ee taxaabu biruuxiillaahina ay bilqur'aanna waa lagu fasiray biruuxi illaahi yacnii ilaahay qur-aankiisii bay isku jeclaadeen lianna alquluuba taxyaa bihi maxaa yeeley quluubtaa qur-aanka bay ku noolaataa ayb kamaa takuunu xayaatu اnufuusi wاlabdaani biاlarwaax sida nufuustaba ay ugu noolaato cuntada xadiidkan marka sababka ugu soo geliyey ma aad daahir uma aha baabkan rahanta ugu dhex daray ama uu u dhex geliyey marka rahantu xadiidkan buu ka tilmaamay oo labanu dari yuxlabu ayuu ka sheegay xukunkeedana marka waxaa weeyaan waa caqdi inta aan rahanta la qibdoonin rahanta ninka murtahinka intuusan gacanta ku dhigin waa caqdi jaa'is ah oo qofka raahinku xoolihii markuu ninkan buudayn ka doontay markaasuu yidhi rahankan weli intaanu rahanta dhiibin rahantii waa tanaa buu yidhi weli lagama guddoomin laakiin waa ka noqon karaa aniga tan rahan kuu siin maayo mid kalan kuu siinaya haddii uu yidhaahdo waa leeyahay laakiin mar hadduu sallimo rahanta oo gacanta geliyo oo ninkii murtahinkaa oo gacanta ku dhiga laasimay noqotay caqdi oo laasima buu noqonaya lagama noqon karo ilaa deyntii la guda maaha deynta hadduu qayb ka bixiyo waxna ay ku dhiman yihiin weli waa la haysanaa rahanta ilaa uu deyntii dimadiisa markuu beri yeelo ayaa rahan marhuuntiisii uu rahan dhigay la siinayaa markaas nacam ayb ilaa uu markaa deyntaa ka gudaaya sidaasay ahaanaysaa ayb ninka murtahinka yaddiisa iyaduna maxay noqonaysaa axkaamta rahantay ku jirtaa ninkii murtahinkae rahanta agtiisa ay taallay ayaa uu alaabtiibaa wixiibaa baabba'ay oo ka baabba'ay agtiisa yaddiisa yaddu damaan miya mase waa yaddu amaana marka yaddu damaan iyo yaddu amaana waxay kale tahay haddii la yidhaahdo yadduhu yaddu amaanatin macnaheedu waxaa weeyaan wixii un uu ku tacdiyo gudayaa wixii aanu ku tacdinin ma gudaayo lagama rabo yaddu damaan haddii la yidhaaha tacaddi iyo hayru tacaddi labadaba waa damaana baa laga wadaa murtahinku marka haddii agtiisu wuxuu ay ku baabba'aan gacantiisu gacan ammaano wa oo hadday agtiisa ku baabba'aan ay ku talafto shaygii isagana aan wax tacadiya uusan ku lahayn keliya un markhaati unbaa wixii muuqdana markhaatibu u keenaya dadka u muuqan karo wixii aan muuqan karinoo dahab iyo wax la mida hadduu rahantu ay ahayd dahab inuu baaba'ayo in kale wax la arki kara maaha ama la xaday wax la fahmi kara ma aha middaasoo kale marka waa la dhaarinayaa haddii dhaartaasuuna uga beri noqona haddii markaa uu dhaarto sidaa uga beri noqdo deyntii ka warran marka ninkii raahinka waa lagu leeyahay weli dimadiisu deyntu waa tahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka ya'kulu cunaya min maali waladihi cunugiisa maalkiisa cunayo ayb ruuxa qofkii uu dhalay maalkiisa inuu cuno qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala aqbaranaa sufyaan can mansuurin can ibraahiima can cumaarata bni cumayrin can cammihi annaha sa'lat caaisha caaisha ayaa su'aashay fii xajrii yatiimun can cammatihi annahaa sa'alat caa'ishata ayay weydiisay oo waxay tidhi fii xajrii aniga yacni xanaanadayda dhexdeeda yatiimun agoon baa ah yacnii agoon baa dhabtayda oon hayaawa afa aakulu ma cunayaa min maalihi maalkiisa wax ma ka cunayaa fa qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi inna min atyabi maa shaykan ugu wanaag badan akala rajulu qofku uu cuno min kasbihi kasabkiisa xaggiisa wixii ka yimaadow ayb wawaladuhu cunuga ou dhalayna min kasbihi kasabkiisa wa ayuu ka mid yahay cunuga ou dhalana kasabkiibuu ka mid yahay marka habarta ilmahaas waxa ay leeyihiin way la cuni kartaa iyada habartii dhashay baa laga hadlaa ee ilmaha agoonta iyada dhashay ilmaheedii waaye kasabkoodu way la cuni kartaanayb amaa hayruhu qof aan markaa dawaalid kale un iska ah ama adeer iyo wax la midoo kale ah iyo sida keliya u ku cuni karaa waxay noqonaysaa ujro faqiir inuu yahay ilmihiina agoontiina marka weli uu u yahay u shaqeeyo iyagoo kale marka wax loogu shaqay karo ujra-a buu ka qaadanaa wixii aan intaa ahaynoo markaa agoon yacni markaas xoolaheed ah iyadu ma fasaxno lagama cuni karo marka qaraabo iyo wuxuu doono qofku ha la ahaado ayb waxyaabaha marka yaryarkaa oo su-aashoodu badato oo ay dhici karto qofka agoontoo kale marka uu yimaado qaraabana uu leeyahay oo kale ay dhici karta marka gogol ay leeyihiin inuu ku fadhiisto iyo ama gurigii inuu seexdo oo kale iyo waxyaabahaas marka ay ka imaan kartana waxaa wanaagsan hadday tahay wuxuu wax la kala kiraysto oo suuqa qaymo iyo wax ka leh ama manfacadooda qiimo kaleba hadday wuxuu yihiin qiimahaasoo kale iyo ka badan inuu ugu bedelo ee uu markaa waxgeeyo shaaha maalan loo shubaayo suuqu shaaha qiimuu ka leeyahay ayb marka isaga waxaa fiican marka inuu lacag uun u sii qaado u geeyo ayb oo sidaa marka uu yeelo ayb wixii marka aan de wax qiimo leh aan ahaynoo la kala gadanin ama la kala ijaaranin oo kale iyadu markaa de qaraabo nin u aho wax un ixsaan iyo u samaynayo haddii uu yahay wax dhibaataa taas iyadu ma lahaanaysyb hooyada dhashay laakiin iyadu ilmaheeda waayo hadday xoolahooda cunto min kasbihaa weeyaan saasuu xadiidka marka uu u keenay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa cubaydullaahi bnu cumara bni maysanata wacuhmaanu bnu abi shaybata almacnaa ay almacnaa waaxidu qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar can shucbata can اlxakam can cumaarata bni cumayrin can ummihi can caaishata can الnabiy salى اllahu عalيyه ali wasalam annahu qaal waxa uu yidhi nebigu waladu rajuli qofka ilmihiisa min kasbihi buu ka mid ahaaday min adyabi kasbihi wa kasabkiisa kan ugu xalaalnimo badan fakuluu cuna min amwaalihim maalkooda ka cuna oo maalkoodii yacnii wax ka cuna qaala abu daawuud xamaad bnu abi sulaymaan zaada fiihi wuxuu ku daray ida اxtajtum haddaad u baahtaan odaga marka wiilkiisa maalkiisu waa iska cuni karaa marka hadduu u baahdo biduuni idnihi ayuu cuni karaa wax dhibana ma laha oo xataa hadday dhacdo inuu wax ka xado oo odaygii oo wiilkiisii wax ka xado laa tuqdacu yaduhu gacantiisa loo jari maayo maxaa yeele xoolahan buuba leeyahay isaga iyo xoolahaba asaa iskale marka ma loo jaraayo gacan qاaل xadaثna mحamed بن الminhاal qاal xadaثna يزيid بن زurayc qاal xadaثna xabيb الmعلم can cmr bni شhucayb can أbihi can jaddihi أna rajuلa أtى النabiya slى الlaه عalيه alي wsلم nin baa nebiga u yimid faqaala ya rasuul الlah waxa u yidhi ina lii maalan maal baan leeyahay wawaladan iyo caruur waina waalidii waalidkayna yjtaaxu maalii maalkayga ayuu jirid goynaya waina waalidii waalidkaygana yajtaaxu wuxuu jirid goynayaa ou sal jarayaa maalii maalkayga yani waa si qaadanayaa waa maalkayga qaala waxa uu yidhi anta adiga iyo wamaaluka iyo maalkaagaba liwaalidii waalidkaabaa iskale ina awlaadakum ilmihiinna min adyabi kasbikum kasabkiinna kan ugu xalaalnimo badan wa fakuluu cuna min kasbi awlaadikum ilmihiinna kasabkooda ka cuna xaafidku marka axaadiidtan wuxuu yidhi bimajmuuci طuruq laa tanxaqu can اlquwa inay xoog leedahay kama degaysu yidhi marka axaadiid marka laysu geeyo xoog leh waxaana laga qaadanayaa qofku ilmihiisa kasabkiisu ayay yihiin kasabkiisii oo wax ka cunay oo kale ayay noqonaysaa ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yajidu helayo cayna maalihi maalkiisa cayntiisa cinda rajuli nin agtiisa ka helaayo maalkaagii oo taqaan ayaad nin agtiis ka heshay maalkaagii oo taqaan ayaad nin agtiisii ka heshay ama waa kaa bililiqeeyey markaasaad aragtay isagoo haysto maalkaagii laftirkiisii ayb seed yeelaysaa maxaase kaaga bannaan qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala akhbaranaa hushaymu can muusa bni saa'ib ayb whuw أbu sacdة الbaصriي وyuqaal alwasiطي صaduuq أkhraجa xadiiثahu أbu dawuud والنasaaئiyu can muسى bn الsaaئb can qataadaةa can الxasan can samurةa bni jundubi qaala qaala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه alيه waslm man wajada cayna maalihi man wajada qofkii helo cayna maalihi maalkiisa cayntiisa cinda rajuli nin agtiisa ka helo fahuwa axaqu bihi isaga ayaa ku xaqnimo badan wayatabicu albayicu kii gatayna wuu raacayaa man baacahu qofkii ka iibiyeyba u raacanayaa ayb xoolo maalan nin laga soo xadoo lasoo bililiqaystaa suuqa la keenay waa gadatay adiga maba ogeynba maalan xoolihii adoo iska haystaa ninka iska lahaabaa kugu arkay inuu kugu dacwaysto uu leeyahay lagaaga qaado waana lagaaga qaadayaa markaas aniga waa soo gatay lacagaan siistay iyo maya ninkii aad ka iibsatay baad dib ugu laabanaysaa amankii baad ku leedahay iyo lacagtii ayb xadiidka marka macnahaasuu sheegaya u tilmaamaya ayb riwaayat اlxasan can samura ayuu halkan uga hadlay alxaafid ibn اlqayim raximah اllah ayb si meel kale uga hadlay isla casharka uu ku saabsan meel kale uga hadlay ayb man wajada qofkii helo cayna maalihi maalkiisa cayntiisii cinda rajulin nin agtiis ka helo hadduu isbedela maya waa cayntii fa huwa axaqu bihi isagaa ku xaqnimo badan wayatabicu albayicu kii iibsadayna wuxuu raacayaa man baacahu qofkii ka gaday ayuu dib ugu raacanayaa amankiisii iyo lacagtiisii waa xadiid xasana marka ayb inkastoo riwaayat alxasan can samura war badan oo ku jira haddana shawaahid badan oo sharciga u marqaati kacayso ayb ayb tarjamadii iyo marka iyo xadiidku way isleeyihiin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka ya'hudu qaadanaya xaqahu xaqiisa min taxti yadihi gacantiisa hoosteeda ka qaadanaya ayb min taxti yadihi marka wuxuu ka wadaa min taxti yadi اlaakhar kan kale gacantiisa hoosteedu ka qaadanaya yacni waa ka xadayaa oo kale ama waa ka xeeladaysanayaa xaq isagu uu leeyahu qaadanayaa ninkii ka haystay xaqaasi ee uu ku lahaa gacantiisa hoosteeduu ka qaadanaya isagoon ogeyn ayuu xaqii ka qaadanayaa maa xaaluhu kaas xukunkiisuna waa sidee ayb mas'aladan marka waa ixdaa masaa'il adafar masaa'il adafar waxaa la yidhahdaa qofkii xaqiisii inuu helo xaqii uu lahaa meel uu ka helo marka wuxuu xaq u leeyahay inuu xeeladaysto wuxuu xaq u leeyahay inuu xoogo xaqiisii keliya oo ka badan maya wuxuu xaq u leeyahay inuu xado oo waayar tartiib u qaato mar haddayba wixiisiiba ay yihiin tuugnimona ma ahan taasoo kale waa xaq adiga aa leedahay ood wey ood qofkii aa ku lahayd uunan ku siinaynin hadaad marka qaadato masalatu dafar baa layaamasaa'ilba furuuc fara badan bayna soo hoosgeliyaan dadka martida xadiidkeedii oo kalea ka mida oon soo marayn oo qofka martida ee duurkaas iska socdo baadiyaha ee dhibaataysana ibnu sabiilka ah ciddii uu ku soo hoydayna ay wax sii weysay hadduu caano meel yaal ka cabo iyo isagoon u sheegin oo iska tago lahu daalika waa xaqiisii oo meel cidlaa uu ka helay waaye laakiin waxay ku suurtoobi kartaa baadiyaha taasoo kale magaalada waa la diidayaa sababtoo a nin hadduu kuu diido nin kale inuu ku hooyaa laga yaabaa dadka ha ka qaadin waxooda masaa-ishaas marka masaa'ilu dafar ayaa la yidhaahdaa axaadiidna waa ku soo aroortay asalkeeda qaala xadaanaa axmed bnu yuunus wahuwa alyarbuuciyu qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa hishaam bnu curwa can curwata can caaئisha ana hindan uma mucaawiyata jaaءat rasuula اllahi sal l slam ay u timid faqaalat waxay tidhi ina abaa sufyaana abu sufyaan rajulu shaxiixun waa nin gacan adag wainahu laa yucdiinii isiin maayo isaguna maa yakfiinii wax igu filan aniga iyo wabaniya ilmahayga cadiilkii ay ku lahayd waay marka waxay ka hadlayso fahal calaya korkaygu ma yahay min junaaxin ay junaaxun dembi an aakhuda inaan qaado min maalihi maalkiisa shay-an inaan wax ka qaato qaala waxa uu yidhi khudii qaado maa yakfiiki wax kugu filan wa baniiki adiga carruurtaada bilmacruufi u qaado si sharcigana macruuf ku ah curfiga iyo caadada dadkana macruuf ku ah yacni si aad u badan ha u qaadanin waxaagii wax ka badan ha qaadin waxa adiga biil kuu noqon karo si macruufa kugu noqon karo adi ilmahaaga ka qaada buu ku yidhi xadiidkan marka masaa'il badan baa ku jirto waxaa soo gelayso awalan qofku hadduu mufti oo mustafti uu yahay oo uu su'aal rabo inuu qof weyddiiyo inuu xantaa waa u bannaan tahay wixii ku tacalluqo fatwadiisa oo hadda abuu sufyaan waa maqnaa sida muuqato hinda way baxday waxay u tagtay nebiga markaasi waxay tihi abuu sufyaan waa nin shaxiix ah waa qiiba midaan xan waa laakiin waa la banneeyey limaslaxatin maslaxaduna waxa ay tahay istiftaa laakiin waxaa wanaagsan baa la yidhi laftirkeeda in laga in mujmal laga dhigo oo la yidhaha nin yacnii xaaskiisu aynan biilka helaynin oo gacan adag xaalkiisa see waaya in la dhaho oo qofkiiba aanba la sheegin saasaa ka wanaagsan baa la yidhi haddii lagu fahmi karo ayb masalada labaad ee laga qaadanaya waa tuu u baabeeyey oo qofka xaqiisii hadduu cid kale uga maqan yahay lana siinaynin inuu si macruufa u qaato isagoon ogeyn inay u bannaan tahay mas'alo saddexaad waxay tahay qofka haa'ibkaa in la xukumi karo ninka isagoo maqan qaaligu inuu xukun ridi karo laakiin waxay ku dhisan tahay mas'aladaas arrinkaani ma fatwaa mase waa xugun taasay ku dhisan tahay fatwo miyaa mase waa xugun hadday fatwo tahay looma deliisho karo haa'ibka xukunkiisa ma loo deliisho karo qof magaaladiiba ka maqan qaaligii inuu xugun ku rido ma loo deliishan karaa haddii mas'aladan laga dhigo min masaa'ili aliftaa haddii la geliyo ifta haddii la geliyo laakiin haa'ib xaq ku tacalluqo fadwo waa laga weydiin karaa waana laga fadwoo karaa amaa xugun hadday tahay isaga in la waco waa la helo bacdu ahlilcilmina xaalaadka qaarkood haa'ibka waa bannaan tahay in la xukumay leeyihiin tanaana marka yacnii xadiidkaanayna u soo qaataan waxayna ku xihan tahay xadiidkan inuu deliil u noqdo hadalkan nebiga uu yidhi khudii maa yakfiiki wa baniiki bilmacruufi xugun miyaa mase waa fatwo taasay ku xihan tahay qaala xadaanaa khushaysh bnu asram qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmaru can الzuhriyi can curwa can caaئiشhaةa qaalat jaءat hindun hindaa timid ila الnabiyi salى اllahu عalيh ali wasalam nebigay u timid faqaalat waxay tihi yaa rasuul اllah rasuulka ilaahayow ina abaa sufyaan abuu sufyaan rajulun nin weeyaan mumsikun maalka ceshto aad u hayo oon bixinnin fahal calaya korkaygu ma yahay min xarajin ay xarajun dembi an unfiqa inaan bixiyo calaa ciyaalihi ciyaalkiisa aan ku nafaqeeyo min maalihi maalkiisa xaggiisa bikayri idnihi idinkiisa la'aantii waa taxta yadihi faqaala اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa xaraja calayki korkaaga wax dembiya ma ahaanin an tunfiqii inaad nafaqayso calayhim iyagoo dushooda bilmacruufi inaad ku nafaqayso qaala xadaanaa abu kaamil wahuwa aljaxdariyu ana yaziida bna zuraycin xadaahum qaala xadaanaa xumaydun yacni awiil xumayd bnu abi xumayd aطawiil weyaan can yuusufa bni maahak almakiy qaala kuntu waxaan ahaa aktubu inaan qoraya lifulaanin hebel nafaqata aytaamin agoon nafaqadood ayaan u qori jiray oo aan karaani oo kale uga ahaa aytaamta oo kaana ou ahaa huwa ninkaasi weliyahum weligooda ou ahaa markii maalka markaa ay weynaadeen oy qaangaareen ayaa maalkoodii uu ku wareejinayay faqaalaquuhu marka way qaldeen bialfi dirhamin kun dirham ayay ku qaldeen oo yacnii ninkii kun dirham bay ka qaateen oo iyagu aysan lahayn kun dirham ayay ku qaldeen oo iyagu aanay lahayn ayay ka qaateen markay xoolaha kala wareegayeen faddaaha ilayhim waa siiyey mara faaddaaha wuu u gutay ay faaddal alfa kunkiibuu guday ilayhim xaggooda ayuu u guday ilal aytaami xisaabtiibay ku sheegteen way ku khaldeen kunkii marka waa siiyey intay wax ku raaci lahaayeen ayagha iska raacaan buu is yidhi faadragtu lahum qaa'ilkii marka yuusuf ibnu maahak ayaa hadalkan dhahaayo faadragtu lahum waan u haleelay min maalihim maalkooda milahaa kunkii oo kale ayaan ka haleelay yani waxaan ka qaaday maalkoodii kunkii oo kale xoolahoodii ayaan kun dirham kunkii ay qaladka u qaateen ayaan ka qaaday buui faadragtu lahum waxaan u qaaday marka iyaga aan ka haleelay oon ka qaaday min maalihim maalkooda milahaa mila alalfi kunkii oo kale qaala waxauu yidhi marka yuusuf ibnu maahad qultu waxaan idhi qultu waxaan is idhi aqbiduu waan qaadayaa alalfa kunkii alladii kunka oo dahabuu bihi ay la tageen minka adiga ay kaala tageen ma soo qaadaayo yacni ma kuu qaadaa taas baan kuu qaadayaaye ka warran aqbidu alalfa kunkii baan qaadayaa alladii kunka oo dahabuu bihi ay la tageen minka adiga ay kaala tageen ayaan soo qaadayaaye sidaa ma yeelaa buu leeyahay qaala laa buu yidhi maya ha ii soo qaadin buu yidhi iska daa xadaanii abii aabbahay wuxuu ii sheegay annahu samica rasuula اllahi sal slam yaquul nebigu inuu dhahayo yidhi addi lamaanata ammaanada u gudo ilaa man i'tamanaka qofkii ku aaminay qofkii adiga ku ammaanaystay ammaanadiisa u gudo walaa takun ha khiyaanin man khaanaka qofkii ku khiyaanay qofka adiga ku khiyaanana ha khiyaanin marka iska daa buu yidhi kunku ha iska haystaan iyagana hadday iyagana khiyaanayn kun annagana kama khiyaanayna iska dhaafna marka ninkan hadda yani waxaad moodaa sida fiican marka waa sidan xaaladdan hadda aan ka hadlayno annaga laakiin xaq waa uu leeyahay kunkiisu inuu weydiisto oo markaa looga soo celiyo haddii xisaabtu intay timaado kunku inaysan lahayn ay soo baxdo oo isagu ou lahaa waa ka qaadan karaan xadiidku laakiin addi lamaanata ilaa man i'tamanaka waxaa laga qaadanayaa macno ah ninkan adigu waa ku khiyaanay xoolahaagii buu qaatay waa cunay xoolahaadii adigii baa marka fursad iyo meelo kale iyo wax kale aad heshay xoolo kale ou lahaa oo aan cayntii maalkaaga ahayn maalkaagii cayntiisii ahayn ayaad xadday adigana aad ka soo xadday gurigiisa ka xadday ama sibaad uga xadday ma la ogolo middaasoo kale ayb maxaa yeele waxay noqonaysaa khiyaano ee waxaa laga hadlayaa waxay tahay caynu maalika iyo xaqaagii cayntiisii inaad qaadato waa leedahay laakiin amaa iyo inaad inta dacwaysato dacwo lagaaga qaado wixii uu kaa qabay qiimahoodii iyo wixii sidaa laguu siiyo laakiin haddaad tidhaahdid waa khiyaanay isna waa khiyaanaya khiyaano hor leh oo kalaan khiyaanayaa khataray noqonaysaayb qofku haddii uu yidhaahdo xoolahan hadda ka hor dhowr sano ka hor uu saas ii galay anigana fursad baan ka helayoo ilmihiisaan khiyaanaya ama isagii baan wax ka khiyaanaya oo kale taasuu diidaya khaaabi marka wuxuu yidhi wahada alxadiiu xadiidkan yucaddu waxaa lagu tirinayaa fi اaahiri sida muuqata mukhaalifan lixadiidi hindin inuu khilaafsan yahay walaysa baynahumaa fi اlxaqiiqati khilaafun labada xadiidna khilaaf kama dhexeeyo wadalika lianna alkhaa'ina maxaa yeele khaa'inku huwa aladii ya'hudu waa midka qaadanaya maa laysa lahu akhduhu wax inuu qaataa aynan u habboonayn ousa lahayn dulman wa cudwaanan ku qaadanayo faama man kaana ma'duunan lahu qofkii loo idmay fii akhdi xaqihi xaqiisi inuu qaatay min maali khasmihi ou ka qaato khasmigiisa maalkiisa waistidraaki dalaamatihi wixii laga dulmiyey ou dib ka soo qaato minhu isaga laga dulmiyey falaysa bikhaa'inin khaa'in lamaba dhahba wainnamaa macnaahu xadiidkan macnihiisu waxaa weeyaan laa takun ha khiyaanin man khaanaka qofkii ku khiyaanay bian tuqaabilahu waa inaad ku qaabishid bikhiyaanatin khiyaano mili khiyaanatihi khiyaanadiisoo kale ah khiyaanatiisa la mida inaad ku qaabishid ayaa la diidayaa inaa xaqaaga ka qaadato khiyaano iyada ma aha wahaadaa lam yakunhu liannahu yaqbidu xaqan linafsihi ninkan isaga marka xaqiisii qof ka qaadanayo cidna ma khiyaaninoo naftiisii xaqeedii waayo wuxuu qaatay waalawalu kan horena yaqtasibu xaqan ligayrihi xaq ayuu soo qaadayaa oo soo boolinayaa hayrkiisa u soo boolinayaa wa kaana maalik bnu anas yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa uudicadaa ayb haddii marka nin uu nin idaa awdaca rajulun rajulan alfa dirhamin nin haddii uu nin ku ammaanaysto kun dirham fajaxadahaa uu diido marka almuudacu kii wax lagu ammaanaystay uu diido uma awdacahu اljaaxidu kii inkiray uu yacnii ammaanaysto alfan kun uu ku ammaanaysto kii kale lam yajuz lahu an yajxadahu inuu diidaa isaga uma bannaano yani masalada wuxuu le nin baa nin kun ku ammaanaystay imaam maalik kunkan dollar ii ahay buu yidhi wakhtigii u baahnaan lahaa markuu isi yidhi ayaa uu yidhi waxba ma ii dhiibaninba aniga sidaasaa marka uu ku dhaartay kan markhaati maalan ma helin kanna waa ka dhaartay ninkan isagii kiibaa marka ninkan kun dollar u keenay oo ku ammaanaystay kunkan niyo ii ahay buu yidhi ee shalaad wax iga xadday ama aad ii diidday anna waa kaa khiyaanayaa ma bannaan tahay ma bannaana miduu leeyahay taas waa imaam maalik liannahu qaabala khiyaanadii ninkaanuu mid la mida ku muqaabaleeyey laakiin nin xaqii u sugnaaday isagu ka qaatay qofkii uu ku lahaa ka qaatay iyadu khaa'in maba la dhihi karaba curfi ahaan iyo sharci ahaan iyo luqa ahaan intaa قال xdثna محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم qال xadثna طلق بن غناm عن شhريك qال بن العلاء waxa uu yidhi وqaysi عan أbي xaصيn عan أbي صالح عan أbي هuريرaةa qاaل qاala رasuul الlahi صلى اه sلم أdi الأmاnة إlى man ائتmnka وlaa تkun man khاanka qofkii ku khiyaanayna ha khiyaanin baab fي qabuuli الhadايa hadiyada aqbalitaankeeda xukunkaa caddayntiisiiba u baab yahay in hadiyada la aqbalo hadiyooyinka baabkan marka iyo ka ku-xiga iyo hibada ayuu uga hadlaya hibada ayuu gelayaa markaan qaala xadaثna caliي bnu baxri وcabdالرaxiim bni muطarif الru'aasiyu qaala xadaثna ciisa bnu yunus bni abi isxaaq الsabiiciy can hishaam bni curwaةa can abihi can caaئiشhaةa ana الnabiya salى الlahu عalيه alي wasalam nebigu kaana yaqbalu اlhadiyata hadiyada waa aqbali jiray wayuhiibu calayha waana abaalgudi jiray waa abaalgudi jiray waxaa laga wadaa ninkii wax u soo hadiyeeyo nebiga isagana waxbuu sii jiray ninkaas abaalgud baa la dhahaa marka markuu dhimanayena dadka waaba amrayo wuxuu yidhi ajiizu lwufuuda binaxwi maa kuntu ujiizuhum wafdiyaalka u abaalguda wixii aniga aan ugu abaalgudi jiray oo kale yani saan ugu abaalgudi jiray oo kale marka qof hadduu hadiyadku siiyo isagii marka in isagana aad wax kale u hadiyeysid kaanadana marka waxay keenaya nebigu ficil ou joogteeyey inay tahay ama yacnii aad ugu badnaa kaana yaqbalu اlhadiyata hadiyada waa aqbali jiray wayusiibu calayha waana abaalgudi jiray ee ninka u soo hadiyeeyey ayaa beddelkeeda uu siin jiray maalikiyada xadiidkan marka deliishatay waxayna u deliishadeen calaa wujuubi اhawaabi cala اlhadiyati idaa aطlaqa alwaahibu ninka waahibkee wax hibaynayo hadduu iطlaaqo oo hadiyadda uu iskaga kaa keeno waxaa kugu waajibaysay dhahaan in loo abaalgudo wa kaana miman yuطlabu miluhu اhawaab ayb qofkuna uu yahay qof isagoo kale abaalgud laga sugaayaba uu yahay kalfaqiiri lilhaniyi nin faqiira wax soo hadiyey nin hani abuu u soo hadiyeeyey daa'iman fuqarada dadka akhniyada waa fiiriyaan dib bay u soo fiiriyaan marka abaalgud iyo waxunbaa isagana u ka rabaa iyo ikraam marka taasoo kale waa waajib ay leeyihiin ayb bikhilaafi maa ayb bikhilaafi maa yahabuhu اlأclىa liladnaa qofka yacni haniga hadduu qof liito faqiira wax u soo hadiyey iyadu faqiirka abaalgud ma laga rabo saasay dhahayaan meesha ay xadiidka ka deliishanayaanna waa muwaadabatuhu sala allahu calayh ali wasalam shaafici qowlkiisa qadiimka sidaana u ahaa jiray amaa qowluljadiidku waxa uu yahay xanafiyaduna sida ay qabto waayeen alhibatu lilhawaabi baatilatun hibada abaalgudka wadataahi inay baail tahay oo qofku yacni waxaa weeyaan hibuu hibaynayaa in loo soo abaalgudow rabaa oo wuxuu leeyahay hoo ii soo abaalgud taasoo kale marka wuxuu leeyahy laa tancaqidu ma guntan mayso liannahaa baycun biamanin majhuul waa beecayba iska noqonaya buu leey ilaa beec mucaawado beeca lagu yaqaanay iyo bedel la wax kala bedelanaysa waa mucaawadadu waa baabulbeeca hadday baabulbeec noqoto waxbaan kuu hibayna aan kuu hadiyeynayaa adna ii soo hadiyey ilaa ilaa waxay noqonaysaa laba wax kala gadatay oo kale oo amankii aan la ogeyn amanka dambe ee kaas ka imaan doona lama oga midkan waa la yaqaanaa isaga wixiisa marka beec baaila saas ay ku tageen maalikiyaduna waxay yidhaahdeen taasi sax maahan haddii sidaa la yidhaahdo waxay yidhaahdeen hibadu haddii aysan abaalgud hadiyada iyo hibadu haddaanay abaalgud keenaynin sideedaba lakaanat bimacna sadaqati idinkana marka taas ka baxday hibada haddaan la hawaabinin oo qofka abaalgud aysan qabin iyada iyo sadaqada farqiga u dhexeeya keenay dheheen marka iyaguna ninka haddii la yidhahd aad cid waxba hadiyeysid dib uguma noqo yacnii abaalgud kama qaada kartid ama ma dhihi kartid war waxbaan kuu soo hadiyeeyey aaw abaalgudkayga anigana aaw hadiyadeyda anigana ma dhihi kartid haddii la yidhaahdo ada sadaqay baad noqotay marka sadaqadii iyada maxaa farqi u dhexaynayfarqiga iyada iyo sadaqada u dhexeeyo hibada iyada waa la aqbalayaa beddelkeeda hawaab laakiin sadaqada hawaab aakhiraa lagu rabaa bedel inaad ku sugtid maaha sadaqaday baabi'inaysaa taas ayb marka mas'alada hibada oo laysu hawaabiyo laysu abaalgudo sariix weeyaan marka adiladeeda ayb قال xدثنا محمد بن cمر الرازي قال xدثنا سلمة بن الفضل قال xدثني محمد بن إسحاaq عن سعيد بن أbي سعيid المqبuري عن أbيه عن أbي هuريرaةa قاaل qاala رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم وym اللahi baaqahaanشhada allan ku dhaartaye hmزada marka hمزة الوصل waayo waym اللaahi laa أqبل ma أqبlayuu yidhi bacda yowmi maalinkaygan haadakana min axadin axad hadiyatan ka aqbali maayo ilaa an yakuuna inuu yahay maahane muhaajiran qurashiyan min muhaajiri oo reer quraysh ow ansaariyan ama ansaari ow dowsiyan ow haqafiyan ama reer haqiif inuu yahay maahane dadkaa un mooyaane cid kale hadiyad ka aqbali maayo maanta kadib tuurbushtii waxa uu yidhi kariha sala allahu calayh ali wasalam qabuula alhadiyati nebigu wuxuu nacay hadiyada inuu ka qaato miman kaana albaaciu lahu calayha alaba alistiqtaar nin ujeeddada uu dadka wax ugu hadiyeynayaba ay tahay inuu wax badsi wax badan inuu helo marka qisaduna waxay ku timid nin reebaadiya wax u soo hadiyeeyey nebiga markaasaa nebigu uu siiyey abaalgud shay buu marka u dhiibayo agtiisa dhiga u hadiyeeyey war ma raalli noqotay may buu yidhi nacam waa ugu daray haddana raalli ma tahay maya waa ugu daray haddana raalli ma tahay maya wax badan buu marka nebiga ka qaato ka urursaday marka wuxuu yidhi dad sidaasoo istigtaar uun keliya rabo waxba hadiyad kamaba qaadanayaan dadkan marka uu sheegayana dad reer magaalay u badnaayeen ansaariy ansaarta iyo qurashiyiinta iyo reer haqiif meesha daa'if iyay deganaayeen dowsiyiintu iyaguna saasoo kale ay ahaayeenoo dadkan marka dad iyagu reer baadiye aan ahayn macnaha marka taasuu ujeedaa wainamaa khasa almadkuuriina fiihi bihadihi alfadiila ayb lima curifa fiihim min sakhaawati الnafsi wa culuwi اlhimmati wa qaطci الnadari can اlacwaad ciwadyaalka iyo dan badan kama laha baabun ay hada kani baabun baab weeyaan arujuucu noqod fi lhibati hibada lagu laabto hibada oo lagu noqdo dib loogu noqdo ruuxa hibadii uu hibeeyey ma ku noqon karaa ayb hibadu iyada marka waa bikasri اlhaa'i wa takfiifi اlbaa ayb macno caama ayay leedahay macnaha caamka anwaac fara badan ayaa soo gasho ayb waxaa soo gelaayo alibraa ibraa maxaa la yidhaha sulxigu mucaawado iyo ibraa soo uma qaybsamaan ibraa marka waxaa weeyaan beriyeelid nin baad dayn ku lahayd markaasaa tiri waa kuu cafiye dayntii waxba kaama raba iska qaada waa nooc hibe ah waay marka ninkii dayntii lagu lahaa baa loo hibeeyey ayb ibraagaa soo gelaayo waxaa soo gelaysuu yidhi sadaqada ayb ayb waxaa soo gelaysa hadiyada ayb hadiyada marka waa qofka wax lagu karaamaynayo ayb waxyaabahaas oo dhan baa soo gelaysa wa tuطlaqu اlhibatu calaa maa laa yuqsadu lahu badalun ayb wax aan bedel markaa loola qasdayninna waa lagu iطlaaqaa hibada ayb saa darteed marka waxaa la yidhaahdaa marka la tacriifinayo tacriif gaaban hiya tamliikun bilaa ciwad hiya tamliikun bilaa ciwad hibada waxaa weeyaan ismilkisiin qofka shay in la milki siiyo bilaa ciwadin ciwad markaa keen la dhahayo laga qaadanayoon jirin saasay dhahaan hibada marka caqdigeedu inta aan la guddoomin oo ninka loo hibeeyey intuusan guddoomin waa jaa'is haddii la guddoomo oo ninkii loo hibeynaayo oo gacanta ku dhigana laazim ayay noqonaysaa caqdi oo laazima lagama noqon karo nin baad masalan kitaab u hibaysay gacantuu ku dhiga waa siisay bis waay ma ka noqon kartid waa caqdi laazima dhankaas qabla alqabdi laakiin waa jaa'is nin baa waxaa tidhi ninoo kitaab baan kuusoo hibey doonaa oon ku siin doonaa ayaa tidhi weli kitaabkii gacanta kuma dhigin gurigaagii unbuu yaallaa waa ka noqon kartaa ninkii maalan wuxuu yidhi waxbaan ku siinayaa kitaabka adaan kuu hibeeyey gacanta kuma dhigin ma qib doonin ayb waa dhintayba kii saas yeelay dadka warasada marka ninkan warasadiisii xoolihii milkisay hadduu intuu u yimaado ninkii uu yidhaah war aabbihi waxaan anuu ii hibeeyey intuu noolaay waxaan ma guddoontay maya raalla ah baa laleey ayay dhihi karaan iyaga dhaxalkoodayna soo gelaysaa alhibatu qabla alqabdi waxaa weeyaan waa laazim ma aha wax laga noqon karo caqdi laazimay ma ahan hibada marka cuquudda waxay ku jirtaa qabla alqabdi iyadu marka aan jaa'iska iska bacda alqabdina lusuum bay gelaysaa qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa aabanu wahamaamu washucbatu qaaluu xadaanaa qataadaةu can saciid bni اlmusayib can ibni cabaasin can الnabiyi salى اllahu alيyh ali waslm qaal alcaa'idu fii hibatihi hibadiisa kan ku noqonayo kalcaa'idi ku noqonayo kale way fii qay'ihi matagiisa nin matagiisii ku noqonayo kale wa riwaayo kale waxay leedahay laysa lanaa maalu saw annaga muslimiin haddaanna maahmaah xun ma lihin alcaa'idu fii hibatihi kalcaa'idi fii qay'ihi taxriimaa laga qaadanaa marka maxaa yeelay matag in la cunaa waa xaaraam matag in la cuno waa xaaraam saasaana lagu shabahay marka hibada ku noqoshadeedu inay xaaraamtaha laga qaadanaya qaala hamaamun qaala qataadatu walaa naclamu ma ogin alqay'a mataga ilaa xaraaman inuu yahay maahane matag waa xaaraam qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaziidu yacni bna zurayc qaala xadaanaa xusaynun ilmucallim can camr bni shucaybin can taawuus can ibni cumara wabni cabaas can اnnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal laa yaxilu lirajulin qof uma xalaal aha an yucdiya inuu siiyo cadiyatan siismo ow yahaba hibatan ama hibo uu hibeeyo fayarjica fiiha markaa uu ku noqdo ila alwaalida waalidka maahane fii maa yucdii waxa uu siinayo waladahu ilmihiisa waalidku wuxuu ilmihiisa siiye maan waa ka noqon karaa waa ka ceshan karaa wamahalu اladii midka tusaalihiisa yucdi alcadiyata siismada siinayo uma yarjicu fiihaa ku noqonayo ka mahali اlkalbi ey oo kale weeye yakulu cunayo faidaa shabica haddii uu dhergo qaa'a matagaayo uma caada fii qay'ihi matagiisa ku noqonayo xaafidku marka xadiidkan rijaashiisu waa iqaad buu yidhi ayb marka xadiidkan waxaan ka qaad waxau tusayaa isagu ila alwaalidda takhsiis baa galay oo xadiidkii hore alcaa'idu fii hibatihi cumuumka ku jiray waalidka ilmihiisaa laga soo reebaa hadduu waalidku ilmihiisa wax u hibeeyo waa ka ceshan karaa isaga taasuu xadiidkan noo faa'iideynaya alimaamu الطabri ayaa isaga wuxuu yidhi yukhasu min cumuumi hada اlxadiiثi xadiidkan cumuumkiisa waxaa laga soo reebayaa man wahaba qofkii hibeeyo bisharطi hawaab ninba wuxuu hibeeyey adna waxiisoo hibeey buu yidhi daniyahu kaasoo kale marka hibadiisa waa ka noqon karaa waman kaana waalidan qofkii waalid ah wاlmawhuubu waladuhu kan wax loo hibeeyeyna waladkiisii uu yahay weliba wixii loo hibeeyeyna cunuga gacantiisa ay ku jiraan wixii aabbaha uu hibeeyey hadduu cid kale siiyey weladkii ciddaas kaleu ka doonanayaa ma la dhahayo weladka hadday gacantiisa ku jiraan waalidku waa ka ceshan karaa waalhibatu alatii lam tuqbad waxaa kaloo la ceshan kara waxaa ka mid a shaygii la hibeeyey laakiin aan gacanta lagu dhigin ninkii loo hibeeyey maba qaadaninba waa kaa ceshtay waa la dhihi karaa ayb waalatii raddaha almiiraas hibada ou dhaxalka soo celinayo ilalwaahibu u soo celinaayo midda dhaxalka soo celiyaa waa tee ninkii maalan qofba waxu hibeeyey qof baad waxu hibaysay markaasaa uu dhintay dhaxalkiisii dadkii lahaabaa adiga ka mid noqotay waxbaa kaa soo gaaray dhaxal baa soo celiyey hibadaasi ma waxaa laleeyahay alcaa'idu fii hibatihi kalcaa'idi fii qay'ihi maya ayb tan waxaan dhan xadiidkaa soo reebaya lihubuuti alahbaari biistinaa'i kulli daalika kulli akhbaartaa ku sugnaatay buu leeyahy intaasoo dhan in lagu soo reebo marka waxyaabahan baa laga reebaya shay kastaa marka cumuumka takhsiiskiisa in lala socdo waayo ashyaadan marka waalidka wuxuu u hibeeyey wiilkiisa iyo hibada aan weli gacanta lagu dhigin iyo midda dhaxalka ku soo noqoto iyo kuwayaalkaas oo dhan celintoodu waa bannaan tahay ayb waxa ugu daranoo qofka ku dhaca waxaa ugu badan yacnii inuu geesna wax ka maqlo geesas fara badanna uusan waxba ka maqlin oo geestii un oo wax ka maqlay keliya un xukunkeeda keliya uu yaqaan hibo lama celiyaa la yidhi hibadeedii ha ku noqonin baa la yidhi halkan xadiid unbu laga yaabaa u maqlay takhsiisa marka walidaalika shuruuxda kutubta shuruuxda in la akhriyaa daruuri waxay u tahay saas dii kale takhsiiskii ma garan kartid taqyiidkii ma garan kartid adiga riwaayaadkii jamcinteedii aqoon uma lihid fahamkii waxaasoo dhan marka laabudda shuruuxda kutubta xadiidka in la akhriyo qofku marka wax akhrinaa inuu kitaab xadiid akhrinaa shuruux badan inuu haysto waa shuruuxdaas mutaabaceeyo haddii kale waxaad adigu fahamtay unbaa dadka u sheegaysaa wax adiga aad fahamtay marka maxoy noqonaya qaasir waa qof muqasir abuu iyuu noqonaya ayb dadka hadda yacni kutubta la akhriya badanaaba soomaalidu tarjamada unbaa u daran laqbaha bis tarjamada laqbuhu tarjamo waay shaygii marka waa la tarjumaa bis waa tawjiihiisa iyo axaadiid hadday tacaarud hadday u yimaado sida loo jamciyo iyo takhsiis ma jiraa iyo baabkaasoo dhan wax uma gelin qofkiina hadduu kitaabkii laqbaysto kitaabku waa akhristay buu leeya waa aqaan kitaabkamarka kitaabka laqbihiis iyo fahamkiisu intay isku jiraanna weligaa marka kullamaa shuruuxda aad kitaabka ka haysato ay badato kullamaa fahamkaaga uu fiicnaado waa xadiidka u yeelanaysamarka xadiidka dhowr kitaab buu u baahan yahay kitaabka la akhrinayo shuruuxdiisa intiiba la heli karo in marka mid mid looga maarmaayo ma jirto kuwa ugu yar arbiciin haddaa akhrinaysa adoon sharax fiirin ha akhrinin dadka ha u sheegin haddii kale khalad baad dadka u sheegaysaa arbiciinka kolka marka la akhrinaayo jaamiculculuumka ugu yaraan inaad akhriso isku day sharaxiisa sharaxaas markaad adigu fahamtood akhriso kadib dadka haddaad doonto u yaryaray laakiin biduuni sharxin haddaa iska akhriso hadalkii nebiga khatar waa imaam axmedaa kelmad hariiba la su'aalay markaasuu wuxuu yidhi saluu ahlahu qariibka dadkiisa ha la weyddiiyo innii akhaafu anu waxaan ka baqayaa buu yidhi an atakallama fii kalaami rasuuli illahi sal ll ly slam rajman bilgayb hadalka nebiga inaan kadhexdiisa ku hadlo oon ugu hadlo malamala iyo say ila tahay inaan ugu hadlo ayaan ka baqayaa buu dhihi jiray qofku hadda marka wax uu ka cabsanayo male waa iska daldalmaayo daldalan dheer oo yacnii diinna uu ku daldalmaayo aad in laysaga ilaaliyo ayb takhsiisaadkaas baa marka meeshaan soo gelaya qaala xadaثana sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii usaamaة bnu zayd wahuwa اleyfiyu ana camra bna شhucaybin xadaثahu can abiihi can cabdillaahi bni camrin can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه ali wslam qaal mahalu اladii yastariddu midka ceshanayo maa wuhiba muxuu idin dhiga meeshaas maa wahaba wuxuu hibeeyey kamaali ilkelbi ey oo kale weeyaan yaqii'u matagayo faya'kulu qayahu matagiisa cunayo faida staradda alwaahibu kii hibeeyey hadduu soo ceshto ou hibadiisa soo ceshanaayo yacni falyuwaqaf ha la joojiyo falyucaraf ha la aqoonsiiyo bima staradda waxa uu soo ceshanayo uma markaa dabadeed liyudfac ilayhi ha loo dhiiba maa wahaba wuxuu hibeeyey yani marka wuxuu ka wadaa falyuwaqaf hala joojiyo falyucaraf yani hala ogaado biأyi شhayin yaطlubu hibatahu yani falyucaraf macnaheedu waxay leeyihiin waa hala ogaado sababka hibadiisa u ceshanayo warniyo hibadii aada hibaysa maxaad u ceshanaysaane yani abaalgud baan rabay iyo wax noocaasoo kale qofkan waa u hibeeyey waa u hibeeyey xaggiisa waxba kama soo socdaan oo kale wuri markaas abaalgud ha la siiyo si uusan ugu noqonin hibadiisii oo dembi ugu dhicin lacalla macnahaasa waxaa sheegay sindi nuurudiin asindi fatxulwaduudka hadduu hibadiisa u soo noqdo falyus'al ha la weydiiye buu yidhi can sababihi sababta ayb markaas uma yuraddu calayhi hibatuhu hibadiisaa loo celinaya marka haddaan abaalgud iyo loo haynin ayb lacallahu waxaa dhici karta wahaba inuu hibeeyey liyusaaba calayhi si loogu abaalgudo haddii marka sidaa uu u hibeeyena horow tii takhsiisaadkii uu sheegaayey dabari ayay soo gelaysamarka haddii kalena in abaalgud la siiyo oo ribadaadi ha ku laabanina hoo abaalgudkan qaada ha la yihahdo baabun ay hada kani baabun baab weyaan alhadiyatu hadiyada liqadaa'i اlxaajati ama baabu bayaani xukmi اlhadiyati hadiyadii xukunkeeda caddayntiisii buu baab yahay liqadaa'i اlxaajati xaaje gudashadeeda darteed loo hadiyeeyo ninkuu hadiyad buu bixinayaa ujeeddo keliya unbuu ka rabaa inuu wax ku helo rabaa qaala xadaثna أxmed bn cmr bn sarx qaala xadaثna bn wahbin can cumara bni malik can cubayd الlahi bn abi jacfar can khaalid bn abi cimraan can اlqaasim can abi umamata can الnabiy salى اllahu عalيه alي waslm qaal man shafaca liakhiihi walaalkii qofkii u ergeeyo shafaacatan shafaaco faahdaa lahu oo u soo hadiyeeyey hadiyatan hadiyad calayhaa iyada korkeeda faqabilahaa aqbala markaa faqad ataa wuxuu u yimid baaban baab cadiiman oo weyn min abwaabi ribaa oo abwaabta ribada ka mida ayb marka ninkii walaalkiis wax u soo dhammeeyo shaqo u soo qabtay oo kabacdi hadiyad loo keenaye qaatay faqad ataa baaban cadiiman marka maxaa laga wadaa saankii lagu lahaa haddii uu shardi oo kale uu ka dhiganayo waxbaan kuu qabanayaan waxaa ku siinaya waxaa kuu qabanaya laakiin intii ka badan waxaan kuu qabto inaad soo guddidaa lagaa rabaa iyo ka badan hadafkiisu marka taas waayo nooca riba ah waa marka culammada marka mufasiriintu waxay dhahaan waa ribada lagu sheegay suurat ruum wamaa aataytum min riba liyarbuwa fii amwaali الnaasi falaa yarbuu cinda allah wamaa aataytum min zakaatin turiiduuna wajha اllahi faulaa'ika hum اlmudcifuun ribadaas marka wamaa aataytum min ribanta la sheegaayo waa nin inta wax loo qabto wax ka badan aa ka rabtid adiga ayb haddaad doonta ha u sheeginba haddaad dadkii wax ixsaan lagugu lahaa intaad qofka ugu qabato aad tiraahdi war ninkan adna wax ha ku siiya berri waxaan aad bixinaysaa maxay yihiin waaba wax yare haddii ninkan meeshaas ou tago waxaas ka badan baadba ka helaysaa waxaasoo kale intay kugu jiraan ama hadduu ninkan waxaan yeesho waxaas ka badan baad ka heli doonta hadday kugu jirto yaad baabkan soo gelaysa lakin haddaynanba kugu jirin oo adigii lilaahi aad iskaga samaysay ee isagii marka uu kuu gartay oo kugu ikraamo laa ba'sa middaa iyadawaa waxaagii xasanaadkaagii wax ilaahay kaa siiyey xadiidkan marka nakaaraa ku jirtaa la yidhi oo yacnii ama yacnii shuduud ayaa ku jiro ayb ibnu cabdiraxmaan alqaasim ibnu cabdiraxmaan addimashqi wain kaana iqatan yuqribu kaiiran kama qaala alxaafid ayb xadiidkan marka afraaddiisuu ka mid yahay ibnu cumar xadiidkiisana maa yukhaalifuhu baa soo arooray oo man ataa ilaykum macruufan fakaafi'uuhu ninkii macruuf idinla yimaado ama idin siiyaba man aataa ilaykum macruufan fakaafi'uuhu yacni u abaalgudaa la yidhi marka hadday ribo tahay saa maa la dhehi laha xadiidka marka dacfi baa ku jiro hadduu ansaxana macnahaasay u jeedaan wabilahi towfiiq sal allah sal allah alayh